bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan jimco wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo oo anigoo cali cabdiraxmaan halkan diyaar idinkala ahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdi hogaaminaya oo boqosho rasmiga ku jooga dalka suudaan ayaa madaxweynaha waxa uu khudbad ka jeediyey jaamacadda caalamiga ee afrika isagoona ka hadlay xiriirka suudaan iyo soomaaliya u dhexeeya wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliyana dalka maraykanka waxa uu kaga qaybgalayaa shirka hay-adda lacagta adduunka i m f kaas oo looga hadlayo dhaqaalaha dunida iyo sidii loo horumarin lahaa wasiira dowlaha wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya wafdi hogaaminaya oo ku sugan dalka talyaaniga ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabii halkaas ay u tageen iyo sida dowladda talyaaniga ay uga qayb qaadanayso dibadhiska dalkan soomaaliya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexen waxaa lagu qabtay munaasabad lagu heshiisiinayay laba beelood oo diriiray ku dhex martay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayadoo munaasabadaasina ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya wararka ka imaanaya gobolka hiiraan waxay sheegayaan in weli uu dagaal ka socdo duleedka magaalada beledweyne oo maalintii shalay halkaasi uu ka bilowday kaasoo u dhexeeya laba beelood oo deegaanadaasi wada dega akhbaaraadka caalamigana dhegaysta waxaa ugu waaweyn musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga hillary clinton iyo benny sanders ayaa weli waxaa la sheegayaa inay si aad ah ugu loolamayaan xisbigaasi sidii mid midka kale uu ugu guulaysan lahaa qofka noqonaya musharaxa xisbigaasi ay soo doortaan
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo jimcaha shan iyo tobanka bisha afraad ee abril sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka intaasi qodobadii wararka ugu waaweynaa ayay ahaayeen haatan warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo booqasho rasmiga ku jooga dalka suudaan ayaa khudbad ka jeediyey jaamacadda caalamiga ee afrika isagoo ka hadlay xiriirka soomaaliya iyo suudaan ka dhexeeya haddaba khudbaddaasi madaxweyne halkaasi uu ka jeediyey iyo booqashada madaxweynahu dalka suudaan uu ku sugnaa waxyaabihii uu la kulmay mas-uuliyiintii kala duwanaa waxaan ka waraysay gordhaweydta waryaheena dalka suudaan cabbaas maxamed nuur
marka hore aad baad umaadsan tahay ali cabdiraxmaan d k aan la soconno ayaantaas beelaha wafdi hogaaminaya madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ay ku jeedeen booqasho magaalada khartuum ee wadanka suudaan saan la soconana inta badan waxa booqashada wafdigan oo madaxweynaha uu hogaaminayo wasiire xitaa ay la socdaan wasiirka arrimaha gudaha uu kamid yahay wasiirka xubeenka arrimaha dibadda taliyo nabadsugidda qaranka soomaaliyeed dhammaan suudaan sida hayaalkan u yimaadeen inay adkeeyaan xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo suudaan oo aan ognahay in xiriirka jireena uu jiro tan walbana marka laga hadlayo sida ganacsiga iyo dhanka waxbarashada ee suudaan ay kamid tahay dalalka ugu fara badan ee ardayda soomaaliyeed deeqa waxbarasho kala duwan siya tanana waxay kamid ahayd xibadii maalnimadii shay ka jeediyey jaamacadda intooda badan ajaaniibta ee joogta suudaan ee wax ka baratada ay dhigtaan oo la yidhaahdo jaamacadda caalamiga africa waxa uu kaga hadlay halkaas horumarada kala duwan ee gaaraysa africa iyo weliba in loo baahan yahay in qaaradda africa inay noqoto mid midaysan oo kheyraadkeeda iyo darteedaba ay isku tashtaan looma baahan yahay in qaaraddaasi la helo oqoonhano isu jiraan islamarkaana ay samaka bixiyaan ayna noqdaan dad midab ku kalsoonaada oo waxa kheyraadkeeda ay aaminaan madaxweynahaasaan la socono sidoo kale uu qaabulay madaxda ugu sareysa ee jaamacadda uu ka mid yahay maamulaha jaamacadda oo isna ahaa guurkii hore ee saafidda dowladda suudaan waxa uu kale la kulmay guddiga dhanka ugu sareeya jaamacadda qeybaheeda kala duwan khidmadiisa dhinacyo fara badan ayuu kaga hadlay madaxweynaha wuxuu eegi saaray inta badan in africa ay tahay lama huraan inay isku tashaan madaxdeeda iyo shacabkeeda inta badan fasalidana uu aamino inay asalka ay tahay meel kheyraad badan looga baahan yahay in kheyraadkaasi si walba looga faa'iideysto cabaasow sidoo kale madaxweynaha waxa uu heshiis dhanka iskaashiga uu la saxiixay muddadii halkaasi uu ku sugnaa dhigiisa cumar xasan albashiir qodobada ugu muhiimsan oo heshiiskaasi wax ma nooga xisi kartaa wallaahi sida aan la socono heshiiskaasi inta kulankiisa jeedka ahayn markii uu soo dhamaaday isafgaradka dhex maray madaxweynaha dalka suudaan iyo madaxweynaha soomaaliya intaba waxaa nala hadlay oo inta badan idaanka la siiyey asayada madaxweynaha dawladaya ayna inoo xaqiijiyeen qodobada ugu muhiimsan ay tahay in dhanka ganacsiga ay aada u saartay dowladda soomaaliya ganacsi fiicanna ay soomaalida ganacsatada weliba in hadda kadib noqon doonaan suudaan meel ay il badan ay ku ganacsi karaan weliba dhibaatooyin kala duwan marka la yireen way kala furmi jireen haddii inta dambeeyana aysan dhici doonin sidoo kale ay ugu muhiimsan waxay ahayd in dhanka ciidanka laftirkeeda ee suudaan aan ku idnahay inay waxbarasho kuligooda ooga saaran ciidanka laftirkeeda tayeenteeda yiirida ee daradeeda ay qaab ka qaadato in si xoogweyn loo dardargeliyo si loo helo ciidan tayeysan xallaha dhawalkana ka dhisan hadday noqoto sidii aqoontii maadiga ahayd iyo midii akaadiminkada ahayd geesaba qodobada ugu muhiimsan wasiirkii noo sheegay intaas ayuu ahayd inkasta ay jiraan qodobooyin kale laakiin muhiimada lixirka rumaysiyeed soo saarayna ku xirna saddex insideen qodob ayuu noogu sheegay in qodobadaasi ka mid yihiin qodobada ugu muhiimsan loola baahan yahay in labada dowladood ee mar walba iskaashigeeda ay dardar geliyaan ee jiyaan irinka ay jireenka ka dhexeeya suudaanna waxa ay ku tilmaamay madaxweynaha soomaaliya meel aanu ka maarmeynin shacabka soomaaliyeed iyo dowladiisa intaba uuna uga mahadcelin madaxweynaha dalka suudaan inta arday ee waxbarasho inta badan lacag la-aan ee ka heshay dowladda sanad weliba saan la soconay madaxweynaha kumaasan diista waxa uu qaabilayay wasiirka dowladda suudaan balse waxaa jirta ganacsatada soomaaliyeed uu qaabilay madaxda inay saarteeda soomaaliyeed wasaaradda soomaaliyeed laftirkeeda ay kulan geerida la heshay kulamo fara badanna ay u dhiman yihiin inkastoo saacadaha soo socday aadada madaxweynaha sida qorshaha uu yahay aan qorshaynana indaas ugu dambeeyay malasiiyuu ahaa in saacadaha soo socday uu ku wajahan yahay wadanka etoobiya oo halka cashir ka dhici doona laftirkeeda uu ka qayb qaadan doono
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyeenna cabaas maxamed nuur oo suudaan ku sugan wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya eena dalka maraykanku waxa uu kaga qayb galay shirarka hay-adda lacagta adduunka i m f kaasoo looga hadlayay dhaqaalaha ee dunida iyo sidii loo horumarin lahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya mudane maxamed aadan ibraahim fargeti oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ama wasiirada maaliyadda dalalka caalamka ayaa magaalada washington waxa uu kaga qayb galay shirka international monitary fund ee i m f loo soo gaabiyo ee lacagta adduunka maamusha hay-addaasi waxaana ahaa shirkaasi oo looga hadlayay dhaqaalaha dunida iyo sidii loogu horumarin lahaa islamarkaan looga hortegi lahaa dhibaatooyinka soo wajahaya guud ahaanba dhaqaalaha caalamka dowladda soomaaliya ayaa dowladda ama hay-adda lacagta adduunka i m f waxa ay heshiis la gashay dhowaan kaas oo ah kii ugu horeeyey muddo ku dhow soddon sano oo dowladda soomaaliya iyo hay-addaasi i m f heshiis ama wada shaqayn toos ay dhex marayso madaxa hay-adda i m f christine lagard ayaa shirka waxa ay ka sheegtay in dhanka maamulka hay-addaasi oo isbeddel lagu sameeyey islamarkaana mas-uuliyiinta kala duwan ee shirkaasi ka qayb galayna ee arrinkaasi ay ka wada hadleen wasiirka anirahda wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ee arrimaha wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga iyo wafdi hogaaminaya oo ku sugan dalka talyaaniga ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii halkaasi ay u tageen iyo sida dowladda talyaaniga ay uga qayb qaadan karto dibudhiska dalkan soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda mudane khaalid cumar cali oo magaalada rome kula hadlay waryaheena dalkaasi talyaaniga ayaa waxa ugu horeyntii uu ka warbixinaya waxyaabaha halkaasi ay u tageen iyo waxyaabaha kale ee dowladda talyaaniga laga filinayo inay ka taageerto dib u dhiska ee dalkan soomaaliya sida waxbarashada beeraha iyo sidoo kale koruqaadidda ciidamada amniga ee guud ahaan soomaaliya
xiligii humanitarianka mar walbo hanala caawiyo hanala caawiyo bedelkeeda waxaan rabnaa siyaasadda madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid in dalka maalgashi uu helo maalgashigaas oo ah dadkeena soomaaliyeed inay dalkoodii wax soo saar badan ka sameeyaan isla mar ahaantaasna wax soo saarkaas dhallinyaradooda shaqo badan ay ku hesho ulajeed waa laba dhinac qaybta amnigana qaybay ka qaadanaysaa stability of the country ama xasilinta dalka qaybay ka qaadanaysaa dhaqaalihiina koray sameyn lahay waxaa saddexeeya shaqo abuur badanaa imaanaya meesha dhallinyarada hadda shaqo la-aantaana shaqay helayaan
waa garta marka jawaabta aad hesheen maxay tahay jawaab positive ah waaye sababtoo ah haddaysan arrimo positive aysan jirin ama ama arrimo soo dhaweyn badan aysan jirin ee shirkaasna ma dhici lahayn oo ra-iisul wasaaraha talyaaniga uu lidgaraynayay imaanshaha aan hadda imaadayna ma dhici lahayn
waan garta ee kolley ee wasiir ka sir- ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa tahay ee dowladda talyaaniga xilligan waxaan maqalnaa turkiga ayaa waddo dhisay halkaas buu wax ka qabtay wax hadda dowladda talyaanigu ay xilligan marka laga reebo mustaqbalka ay ka qabato soomaaliya oo howla miyaa jira saad la socotay dowladda talyaaniga dhinacyo badan ayay ka caawisaa soomaaliya ee sida xagga beeraha oo lacago dhowr ah ilaa afar four point five bilyan milyan oo yuuro ayay waxay usoo dhigtay faw si looga caawiyo kalluumaysiga iyo beeraha soomaaliya waxaa kala jira ay ka caawiyaan dhinaca ee maxaa la dhahaa fishing systemka oo ah xagga kalluumaysiga ee haddana qoladan kale ee ifat waxay siisay saddex dhibic shan milyan oo euro ay ugu talagashay in qalab beereed iyo dhinaca ee community-ga beeraha aadka ugu shaqeeya ama shirkadaha beeraha aad ugu shaqeeya inay ka caawinayso ee xagga ee maxaa la dhahaa qodista ee kanaalada beeraha iyo qalabka inay u hesho marka waxaad dareemi kartaa ee, hadda dowladda talyaaniga waxay usoo jeesatay inay ka caawinto soomaaliya xagga caafimaadka iyo waxbarashada waxaa soomaaliya imaan doona wafdi ballaaran oo dowladda talyaaniga ka socdo ay imaan doonaan xamar haduu ilaahay dimo insha allah dhawaan ee, wafdigaasina waxay ka caawini doonaan soomaaliya dhanka waxbarashada sare waxbarashada sare sababtoo ah saad la socotid ee, xilligii hore ee dowladdii maxamed siyaad bare dowladda talyaaniga waxay soomaaliya ka kaalmayn jirtay jaamacadda ummadda soomaaliyeed haddana waxay rabaan dib inay arrintaas u soo celiyaan weli specific issue-ga ay hadda rabaan inay saboodgareeyaan waxaa ka mid ah qaybta technicalka xagga engineering
aada buu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda mudane khaalid cumar cali wararka imaanaya magaalada gobolka hiiraan waxa ay sheegayaan in dagaal uu weli ka socdo deegaan u dhow duleedka magaalada beledweyne oo maalintii shalay dagaal uu ku dhex maray laba beelood oo halkaasi wada degaa waxaa warkan gordhaweyto beledweyne inoogu soo diray wariyaheena ibraahim maxamed geedi iska horimaadkan u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo wada dega duleedka magaalada beledweyne isla markaana sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maalintii labaad ka socda deegaanka qarracad oo qiyaastii shan iyo toban kilomitir dhanka duleedka kaga beegan magaalada beledweyne dagaalka xooggiisa ayaa dhacay shalay gelinkee dambeela xalay fiidkii iyadoona sababay dhimasho laba qof iyo dhaawaca saddex kale waxaana sidoo kale sababeen in dadkii deegaanka ay guryahooda ka cararaan sidii loo joojin lahaa colaadda ayaa waxaa wada odayaasha deegaanka maamulka gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada dowladda kuwa amisom iyo waxgarad ka soo jeeda labada dhinac dagaaladan ayaa waxay salka ku hayaan dhuldaaqsimeed iyo warabiyoodo iyagoo daba jooga sidoo kale dagaallo horey u dhacay magaalada beledweyne islaan colaadeed ee ka tagan duleedka magaalada beledweyne ayaa waxa ay saameeyeen qaybo ka mid ah magaalada iyadoo xiran yihiin goobaha ganacsiga inta badan dadkuna isweydiinayaan halka uu xaalku marayo ibraahim maxamed geedi radio muqdisho beledweyne
haatanna jawhar magaalada jowhar waxaa lagu qabtay munaasabad lagu heshiisiinaya laba beelood oo diriir ay ku dhex martay deegaan ka tirsan gobolkaasi shabeellaha dhexe iyadoo munaasabadda heshiiskaasi lagu saxiixayay in ay goobjoog ka ahayn mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya abuukar maxamed bacadle ayaa jowhar warkan inoogu soo diray munaasabadani ayaa lagu soo gebagabeynaya heshiis beelo walaalo ah la dhex dhigayay oo si wada jir ah ay usoo qabanqaabiyeen maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo hay-adda tubta nabadda beelahani ayaa sanadadii lasoo dhaafay dagaal uu ku dhex mara sababay dhimasho iyo dhaawac gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan bariga magaalada jowhar munaasabadani lagu heshiisiinayay beelaha walaalo ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiiru dowlaha madaxtooyada mahad maxamed salaad iyo wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda cabdulaahi maxamed nuur waxaa iyana goobjoog ka ahaa waxgarad culamaa udiin aqoon-yahano ganacsato haween dhalinyaro iyo qiibaha bulshada ku nool gobolka shabeellaha dhexe ay ka kooban tahay waxaana halkaasi ugu horeyntii ka hadlay waxgarad kasoo kala jeeda labada beelood oo dirirtu ay dhex martay nabadoon maxamuud hilowle gadabley iyo sidoo kale nabadoon maxamuud qurufow oo sheegay heshiiska in ay si rasmi u qaateen akhwaanayaal heshiiskan haddii ilaahay yidhaahdo waa dhammaaday hadeer ka hor uu dhammaaday muddo saddex sano ku dhow iyo haddii la yidhaa qalaafkan in la baabiyo laisku day marka haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ku dadaalaynaa inta haddii la yidhaa nafta nagu jirto inuu shaaciro heshiiska inuu maqashiino adduunka inuu maqashiino gobollada yaa halkaa u nimid waana maqashiinay ilaahw naaga maragaa tahay xumaa inaanan qabin naaga darknaaga ah xumaa ma qabin heshiiskan waa dhammaaday weli waxaa iska rabaa in dadkii la heshiisiyaa iska rabaa waxaasna munaasabada ka hadlay guddoomiye hayadda tubta nabadda cabdulaahi maxamed shirwa halkan waxaan u nimid annaga iyo hay-adda kaleeto ee muxuu ahay life and peace la yidhaahdo balyaino hawshan ee quruxda badan iyo dadaalka faraha badan oo aad samaydeen maamulka gobolka waxaan idin leenahay hambalyo ugu dambeyntii waxaa khudbooyinkii soo gebagabeeyey guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cali cabdulaahi xuseen wuxuuna sheegay tani markii loo soo magacaabay xilka gobolka shabeellaha dhexe inuu dadaal dheer u galay siduu isugu keeni lahaa beelaha khilaafku u dhexeeyo ee ku nool gobolka shabeellaha dhexe waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo labadii beelood ee walaalaha aheedayd ee dhibkii dhacay go'aansaday inay ka gudbaan ee walaaltinimada iyo diris wanaaggii iyo waxay isu ahaayeen ay u gudbaan go'aansaday waxaan leeyahay mahad oo ka gaarto beelaha walaalahooda ee kula nool gobolka shabeellada dhexe dadaal badan ay muujiyeen waxaan rabaa maamulka gobolka shabeellada dhexe maalinkood mid hadda inta udhaxayso annaga xoogga ugu badan waxaan gelinay dib u heshiisiinta deegaan hadda unan ka jirin nabadgelyo xaqiiqdii wax horumaraya ka jiraayo ma jiraan wax nololaha ka jiraayo ma jiraan waxaan xoogga ugu badan aan saarnay sida ay heer shabeellaha dhexdooda og yihiin annaga dib u heshiisiinta waana rajaynaynay alla qur-aankiisa uu ku yidhi laa taqnaduu min raxmat illahi inaan firi meeshaan oo kale aan gaarayno waan aaminsanay waana waan ilaahayna waan na gaadhsiiye alxamdulilah ilahay amaadaas abubakar maxamed bacadle warbaahinta qarka soomaaliyeed shabeellaha dhexe jowhar
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadhiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka haweeneydii hore madaxweyne wasiirka arrimaha dibadda dalka maraykanka ahaan jirtay hillary clinton islamarkaana u tartamaysa musharaxnimada dalka maraykanka iyo senatarka gobolka vermont laga soo doortay ee benny sanders ayaa waxaa la sheegay inay xalay dood kulol ay ku yeesheen magaalada new york waxaana doodaasi oo ay ugu qayb ka tahay loolanka ay ugu jiraan in midba midka kale uu ugu guulaysto in loo sharaxo inuu xisbiga u matelo doorashada bisha nofembar ee ka dhici doonta waddankaasi maraykanka labadan musharaxa hillary clinton iyo benny sanders ayaa waxay yihiin kuwo si aad ay isugu dhow inkastoo hillary clinton ay ra-y aruurin dhowaan la sameeyey boqolkiiba toban ay ka horeyso senatarkaasi waxaana dhowaan gobolladii doorashooyinka ay ka dhaceen ka horeeyey ama ku guulaysanayay senatarka gobolka vermont ee benny sanders hillary clinton oo si aad ah loo dhanka arrimaha diblomaasiyadda loogu yaqaano sanadadii laba kun iyo sagaalkii ilaa laba kun iyo saddex tobankiina ahayd secretary of state mase xogayaha arrimaha dibadda ayaa waxaa loo badinayaa inay si aad ah ay ugu guulaysan karto musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga oo dhanka kalena si aada weli ay u socoto doorashada ama tartanka u dhexeeya musharaxiinta xisbiga jamhuuriga oo ugu horeeyo maalqabeenka donald trump iyo kuwo kale si aada ugu loolamaya dhegaystayaal warkii subaxnimo oo aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyeed subaxnimadana jimcaha waa naga intaa ciddii u seegay waxay mar kale isagoo maqal iyo qoraal ay ka heli karaan bedkaan internet ku leenahay www radio muqdishow net